munaasabadda ciidulfidriga ayaa maanta si weyn looga ciiday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug maalinteeda koowaad kadib markay dadku soddon maalin soomeen dhammaan masaajida ku yaala caasimada galmudug ee dhuusamareeb ayaa saaka laga ogay salaada ciidda qaar ka mid a dadkii maanta ciiday ayaa hambalyada ciidda la wadaagay ehladooda iyo sidoo kale dhammaan ummadda soomaaliyeed magacayga waa maxamed bootaan waxaana gudoomiyaha ururka bilbile waxaa rabaa maanta inaan dhaho ciid mubaarak kullu caam wa antum bikheer dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaa rabaa inaan dhammaan ummadda soomaaliyeed ugu hambaleeyo farxadda maalinka ciidda ilaaha naga aqbalo acmaashii ramadaanka waxaa rabaa inaan halkan aan farxadda ciidda inaan la wadaago waalidkii hooyaday macaan iyo aabe iyo familka iyo asxaabta kale iyo dhammaan qaraabada si gaara waxaan rabaa inaan farxadda aan ula wadaago tiimka tiim waaga aan nahay ururkii bulshobile inaan dhaho ciidan ciideeda kale nabadii baraare iyo barwaaqaa lagu gaarsiiyo waxaa rabaa fariin guud dhalinyarada soomaaliyeed inaan u diro midaas oo ah aan u istaagno dalkeena inaan wax u qabanayo dadkeena maanta waxaan joognaa ciidulfitri waxaan ku ciidaynaa magaalada dhuusmareeb caasimada dowlad goboleedka galmudug alxamdulilahi sugu rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad u sugnaatay noo kaamil yeelay bishii soon oo aan soddon beri ka soo soonnay maantana aan joogno kowda ciid fitriga ilaahay baa mahad u sugnaatay guud ahaan ummadda soomaaliyeed waan u hambalyaynaynaa ummadda islaamka khaasatan reer dhuusmareebeed reer galmudug guud ahaan waan u hambalyaynaynaa waxaan leeyahay bishaan bisheeda khayr iyo barwaaqo iyo amni ilaahay nagu gaarsiiyo magacaygu waa maxudiin xaashi axmed ka mid ah dhallinyarta caasimadda galmudug ee dhuusmareeb waxaan maantay isugu hambalyaynaynaa munaasabadda ciidul fitri allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan nagu soo dhameeyey bishii barakaysneed ee ramadaan sidoo kale maantay farxad ayay noo tahay inaanu u dabaaldegayno maalintan barakaysan ciidul fitri waxaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer galmudug aan ugu hambalyaynaynaa maalintan farxadda iyo reeraynta leh sidoo kale waxaan mahadda koobaasaynaynaa allah subxaana wa tacaala ee namakaniyey maalmihii khayrka badnaan ee nabad iyo baraara nagu soo dhameeyey waxaanu leenahay taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal sidoo kale saaxiibaday iyo ehelkayga iyo dhammaan qaraabadana waxaanu leenahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr waxay noo tahay annaka haddaanu nahay dadka galmudug ama gobollada dhexe maalintii koowaad ee ciidulfitriga walow dunida meelo ka mid a shalay laga ciiday laakiin annaku waxaanu ku ciidnay aragti waxawaaye ku afur aragtina kusoon marka aragti ayaanu maantay waxawaaye aanu ku ciidaynaa الحمد لله رب العالمين أيا الله نهي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد طمان أمد الصوماليات waxaan ku salaamayaa farxadda ciidda dalka iyo dibadda meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed ee ku sugan dalka gudihiisa gabi ahaan waan salaamayaa si jamcaan u salaamayaa si gaargaaran u salaamayaa waxaanan ilaahay ka baryayaa ciidan ciiddeeda kale si nabada in ay ku gaaraan iyo waddankoo nabada barwaaqaya bashbash saas ayaan ugu ducaynayaa alxamdulilah wasalaatu wasalam calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam maanta waa maalintii ciidda ugu horreysay ciidatulfitri magaalada dhuusamareeb maanta waxaan ugu hambalyaynaya ummadda islaamka dhammaantood gaar ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer galmudug gaar ahaan reer dhuusamareebeed hambali aan leeya waa maalintii ciidda ugu horreysay ee ciidatulfitri dhammaanna waxaan leeyahay soomaalida ilaahay nabad iyo xasiloona ha dhex dhigo inta badan magaalooyinka dowlad goboleedka galmudug ayaana shalay laga ciidin iyadoo maanta ay u ahayd maalintii koowaad ee ciidulfidriga